assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaal waxa weeye bandowgan lagu soo rogay magaalada melbourne oo ay goonida u ahayd inteeda kale australia goonida uga ahayd waxa weeye saamayn wuxuu nagu riday xagga dhaqdhaqaaqa sida carruurta iskuulkan aanu dirsanno haddii alla kuu ron yahay annagiioo dee waktigeenna xadidan yaho aanaan shoppingkii iyo adeegii iyo socodkii exerciseka aanaan wakti badan qaadan karin ma garatay waa gartay maxaa ugu darnaabaad is leedahay laakiin markaad adiga xataa ka sokow markaad jaaliyadda fiiriso dhibaatooyinka ugu badanoo kaarfiyugan ama bandowgan lagu soo rogay dadka saamaynta ugu daran maxay ahaayeen baad is leedahay
saamaynta ugu daran oo nagu yeesha waxa weeye adigii oo aan meel fog aadi karin soomaali community waa isku xirannahay ka gees ka gees magaalada melbourne inteeda degan waxay la mid tahay annagoo hal qoys isku ah marka haddii qoys annaga ah ama ehelkii ama qofkii saaxiibadii ama communitygii dhibaata gaadho aanaan u tegi karin maadaama la yidhi five kilomitr ma dhaafi kartaan saacaddii oo nala ku yareeyo xataa la yidhi aidog log ma dhaafi kartaan aidog log meesha lagu gaaro waxa weeye kefyug baa bilaabanaya ama bandowgii aniga run ahaantii aniga familkayga xataa ganaax baan banishmentii weyn baa naga soo gaaro waa nala ganaaxay ma garata waa gartay idinkoo dibad iyagoo dibadda socdaa layni ganaax haa saacaddii baan ugu dhacday gabdhahaygoo meel macnaha gabarhaa dhalay oo meel aaday oo saacaddii ay tobani mise ay teedi wax saasa gaadhay ayaa la ganaaxay marka ganaax baa u yaalla marka anaga lafteena wayna faktagaraysay dhibaatada uu nagu reebay kefyig ama bandowgii waa gartay muuminay markay noqoto dalka dibaddiisaad sanad walba aadi jirtay sanadkan marka maxaad is leedahay safarkii aad u bixi jirtay muxuu saameyno kugu yeelanaya
walaal xasano waxa weeye sidaad la socoto annagu dadkan waddankan waa usoo macnaha nabadgelyo doonanay ama waa usoo maagireed gareennay marka waddankii macnaha ama ehelkeenii ama waalidkii ama walaalihii ay ku nool yihiin waa waddankii soomaaliya qof walboo soomaali ah oo soomaali community ka mid ah aniga iskaba daaye efriyer ama ehelkiisii waalidkiisiibuu soo eegaa ama walaalihii ama qaraabadiibuu dib ugu soo noqdaa anigana si gaara ayay ii afaktagaraysay ama ii gaadhay sababtoo ah waxa weeye anigu labadaydi waalid way nool yihiin ilaahay cimrigooda iyo caafimaadkoodaba ha u kordhiyo ha una u dheereeyo marka sanad walba waxaan isku dayaa inaan labadaydi waalid bal soo eego oo aan hal bil la soo joogo oo dhakhtar geeyo la soo sheekaysto oo lasoo mushaaxo si aan sanadka intiisa kale aan macnaha qalbigayga ugu sheego carruurta ugu korsado oo aan waddanka qurbaha aan joogo de aan joogo australia aan ku noolay inaan waalidkaygii sanadkan soo arko kale qalbigayga ugu sheega ma garatay marka arrinka iyada ah sanadkan waxay ila eg tahay inay igu adag tahay haddaan xaaladdu isbedelin oo saddexda bilood oo soo socoto hadda oktoobar iyo noofembar iyo december aysan xaaladdu furmin oo safarka dabadaha aan la furin aad iyo aad bay aniga igu adag tahay inaan sanadkan waalidkaygii soo eego aan arko mana garanayo inaan arki doono mar dambe waa gartay waa gartay dowladdu waxay leedahay waa la codsan karaa fasax gaar oo dalka dibaddiisa aad uga bixi kartid haddii shuruudaha qaarkood aad buuxisid ma fiirisay shuruudahaas mase is leedahay waa ku jiraan sababo aad waalidkaa ugu tegi kartid
haa waa dhici kartaa in la ii ogolaado oo dowladda haddaan codsado anigu ifriyer markaan baxayo migrationka ka baxayo waa lay weydiiya xaggee u socotaa baa lay dhahaa waxaan dhahaa waalid baan leeyahay laba waalid oo waayeela iyo ehel baa igu xiriira waalidkay baan soo eeganayaa kow iyo toban bilood markaan carruurtaydi korsado iskoolkoodii waxbarashadoodii iyo tarbiyadoodii ka fakero hal bil ayagaan iskaga tagoodaa maadaama carruurtayda waaweyn yihiin halkaa bil baan waalidkay la soo qaataa baan ku iri xataa migrationka kama qarin haddii haddana qoraal ahaan aan ku gudbiyo oo aan qoraal ahaan ku gudubsado aan ku codsado in la ii ogolaadaa dhici karta laakiin de problemka ama konsoonka aan qabaa waxay tahay walaalo haddii waddanka aan kusoo noqdo bil kadib markaan waalidkii kasoo noqdo in dee karantiin la gelinayo oo dee dadkii o dhan karantiin la gelinayo laguleeya karantiin waa inaad gashaa laba asbuuc qarash uma haysatid oo saddex kun oo dollar atleast inaad iska bixisid marka arrintaas ayaan aad iyo aad caqabad weyn ay hortaagana sidaan macnaha arrintaa iigu fulin lahayd waa garta markaad fiirisid sida hadda victoria ay wax uga socdaan ma is leedahay duulimaadyadaas ama dadka dibadda waa loo ogolaan doonaa markii december oo kale la gaaro
dee waxa weeye rajada ilaahay lagama macnaha lagama raja dhigo rajada ilaahay waan sugaynaa waxaan sugaynaa november ilaa november december inay noo furanto oo waktigeena safarkeena aan ku tegi jirno sanadlaha ahaa holodhayda weyn markii iskuulaadka naloo xiro annaga iyo carruurtayda aniga weliba carruurtayda marmar baan israacnaa aniga carruurtayda inaan inta israacno ay waalidkeen soo booqanno ayaan rajaynaynaa insha allah dowladdana waxaan rajaynaynaa inay dadka australiyaanka oo annaga keliya maba ahaan inay u fiiriso oo culayska saa'idka aha oo la saaray iyo macnaha dabadda laga ilaaliyey xanibaadda aad u stronga ah oo adduunka aan saarnayn inay khafiifisaan rajaynaynaa ma garan waa gartay xadda soo socota waxaa la filayaa dowladda gobolkan victoria inay isbedela ku dhawaaqdo wax wax khafiifiso maxaad is leedahay waa laga filan karaa inay soo rogaan
haa walaal xasan waxaan kaloo sorry waxaan rabaa inaan kugu daro arrinta safarka lafteeda arrin kale ayaan farxad lahaan maanta inta waxaan ku arkay miidiyaha oo la leeyahay sacuudi carabiya cimrada ayay furaysaa bisha nofembar dadka muslimiinta ah cimradii inay soo galaan oo waddanka sacuudi carabiya ay kasoo cimraystaan ayay furaysaa marka arrintaasna insha allah waxaan rajaynaynaa sida sacuudiga u sheegaan inay u dhaqan gasho australiana aan uga bixi karno marka taasna waxaan leeyahay bulshaweynta soomaaliyeed iyo muslimiintaan la wadaagayaa waxaan usoo noqonayaa cunuqabataynta oo cunuqabataynayaan ku dhihina karantiilka oo la yaraynayo ama bandowga strictionka oo number four la yaraynayo siddeed iyo labaatanka waxaan rajaynaynaa dowladdu hadda kolaba number yar baan maraynaa insha allah inay xaaladda hoos u egto dad baa caafimaadkooda aad u liita islaamo dhalinyaradii odayaashii dadkii sheekaysan jiro kafeega iyo waxdoonan jiray marka insha allah waxaan rajaynaynaa isbeddel weyn inay dowladdu la timaado victorian government waanu u mahad celinaynaa laakiin inay bal arrimo kale hoos u egto xaaladda xoogaa ay macnaha aad nooga sii khafiifisa ayaan rajaynaynaa waa gartay ugu dambeynta dabcan dowladdu markay go-aamadan oo kale soo rogaysa waxay leedahay nolosha dadkaanu badbaadinaynaa iyagay u fiican tahay ma rabna dad badan inay xanuunka u dhintaan guud ahaan marka ma ku raacsan tahay xanibaadaha ay dowladdu soo rogaysay bilihii u dambeeyey
walaal waxa weeye situationku waxa weeye laba daran mid dooro caafimaadka always number one ah always number one waxa ah caafimaadka qofka iyo wellbeingkiisa iyo healthigiisa meantime waxa weeye adoo caafimaadkii barotogaraynaysid oo ka fakeraysid ayaa mise dhibaato kale bulshadii soo gaaraysaa marka waan ku raacsiisannahay laakiin waxaan anigu dareemaya aniga muumin ahaana heavy hand inay macnaha ama gacan culus inay dowladdu ay dadku qabatay marka insha allah calaa kulli xaal waxaan rajaynayaa inay gacantaas xoogaa khafiifiso oo ay dowladdu hoos u dhigto oo ay dee maadaama nambarkii uu yar yahay oo hadda under fifteen uu ilaa maanta iyo shalay ay nambarku aad u yaryahay barsentiga dadkiina ay caafimaad qabaan in macnaha wax la dee la xeeriyo wax la la ilaaliyo caafimaadka iyo hay-adaha si fiican wada socodku aad loo wada shaqeeya aan rajaynaya ma garata